wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ka daah furtay tababar ku saabsan ilaalinta deegaanka maareynta qashinka iyo nadaafada guud ee caasimada ururada bulshada ee xaafadaha magaalada dhuusamareeb ayaa ka qayb galay madashan iyagoo tababarkan lagu fahansiinayay kaalinta kaga aadan bilic soo celinta deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada daahir cusmaan nuur oo kulankan dah furay ayaa ka hadlay ahamiyadda nadaafada deegaanku ay leedahay iyo sida ay tahay in ururada bulshada ee kulankan kasoo qeyb galay ay kaalintooda u qaataan
waa shaqooyinkii isdabajooga ahay ee wasaaradda shaqo ka mida weeye shaqadaani waxaad la socotaan wasaaraddu inay ka shaqayso arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo xataa horumarinta reemiyiga bulshooyinkaas kala duwan ooy wasaaraddu u shaqayso qayb ka mid ah ayay ka mid yihiin magaalooyinka waaweyn nadaafadooda iyo bilic soo celinta waxaad la socotaan yani nadaafadda oo ku dalaashaan gurigiinna jirkeenna dharkeenna magaalada aad joogtaan iyo guud ahaan waxaa idinku xeeran oo dhan hadday hagaagsan tahay dalka dhan wuu hagaagsan yahay jadwal waxaan qorshaynaynaa haddii idamka alla ka dhigo maalin magaalooyinka waaweyn ee galmudug maalin loo asteeyo maalinta nadaafadda loo asteeyo si magaaladaysa magaaladaas magaalooyinka aanu ku noolnahay bilicdeeda ay u hagaagsanaato taas waa midaas miitinkan yarkaa waxaa laisugu kiin keenay markii la yidha magaalada la nadiifinaya ama magaranaysa kambeyn nadaafada la qaadaya markii la yidha horaabaa magar shaqadiina waa geli jirteen laakiin waxaa laysugu kiin keenay oo yani aqoon-yahamiintan hortiina taagan ay idiin sheegayaan khataraha uu lahaan karo yani qashinka before intaadnaan gelinin ki waxaa weeyaan cudur oo dhan asagoo ku jira magaranaysa isheeg yani khatar oo dhan asagay ku jirta inta aanaan khatar naftiina aanaan gelinin waxyaabihii ma garanaysa inaad ka digtoonaataan la rabay waayo waxa maanta meeshan in idinkugu sheega la rabo arrinkaas marka waxaa weeyaane yaysan ahaanin maanta keliya degmadii baa aadnaan warkeeda aadnaan diidi karine bal madaxa geeya haddii taas ay ahaato magaalooyinkeenna aanu ku noolnahay gaar ahaan dhuusamareeb oon maanta joogno weligeed wejiga ay hadda leedahay lahaanaysa laakiin haddii ay idinka tahay caqiida ahaan idinka tahay waana caqiidu aniga hore idiin idhi annadaafatu nisfun min aliimaan soo maaha tababarkan oo lagu casuumay ururada bulshada rayidka ah ee ka shaqeeya nadaafadda islamarkaana ka howlgala xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb iyo shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda ayaa looga hadlayay sida ay muhiim u tahay in laga wada shaqeeyo maareynta qashinka iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka